الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حسمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه بل حديث كله ودرق دي حديث في قصامة إنه سعدين saxaabigii yaraa sahl ibn abi xasmana uu warinayey raafic ibnu khadiijna saan soo aragnay dee riwaayaadka qaarkood uu la wadaagsaday oo bal qisadan ama waaqicadan waa labada saxaabiye ay makaalkan noogba sugan ee noo soo naqliyey waxaana imaka malik ibnu anas xadiidka ka warinaya ninkan dee sheekhadiisii ka mid ah ee kunyadiisa abu leyla ay tahay abu leyla cabdullaahi bni cabdiraxmaan ibni sahel horta waa nin siqo oo dabaqadii qataade iyo zuhr iyo dabaqadoodii ama kuwa raabicaba ah waana siqo kitaabkeennana xadiiskan buu ku leeyahay waxaana bal nusqooyinka dee muslim kolle waxaan filayaa in nusqooyinkan hayno waa haaliban waa sidaa dhacday oo ah xadathanii abu leyla cabdullaahi bni cabdiraxmaan oo abu leylana inay kunyadii tahay magaciisna cabdullaahi bni cabdiraxmaan yahay bal kolley waa dee nusqooyinka intooda badan waxaa dhacay adiga nusqadaad maxaa dhacay isla miduna markaa oo markaa kunyadna abuleylatay magaciisna cabdullaahi bni cabdiraxmaan yahay saxiixa bukhaari oo xadiidkan uu wariyey walow xaafide meelo badan sulxi markuu ka bilaabo bukhaari meelo kala duwan buu soo arooriyay ilaa kitaabka akhirkiisa kitaab alaxkaamna uu ku soo arooriyay halkaa iyaday riwaayadani halkaa ay kuba soo aroortay laakiin ma sharxanaba halkaasoo waayo dee in badan buu ama xuduud ha noqoto iyo diyaadkii gees kale bal masalan markay sulxi noqoto oo kitaabka qaybihiisa hore ayo in kaleba waa waday un oo uu soo celcelinayey laftigan riwaayadan aan haynaa bukhaari aakhirka ama kitaabka qaybihiisa ugu dambeeya kitaab alaxkaam bay ku sugan tahay waxaa laakiin saxiixa bukhaari waxaa dhacay markaa halkan xadiidka imaam xadathanii abu leyla ibnu cabdillaahi ibnu baa saxiixa bukhaari dhacday malikna xadiidka waa warinaya muwada waa sida dhacday oo ibnu cabdillaahi meeshii uu abuleyla waa kunyadii ninkani ina cabdillaahi laydhaa saaxibu tamhiid oo kale iyana waxay sheegaan magaciisa isaga naftiisa cabdullaahi waa la yidhi cabduraxmaanna waa la yidhi bal magac saddexaadna waaba raaciya oo bal waxaad moodaa nusqooyinkeena saan baa dhacay waxaana la yidhaha nusqooyinka qaarkood oo san ariga nusal hindi oo saxiixa muslima san baa iyadna dhacday ibnu cabdillaahi ubine sharaxiisan dee waxa weeyaan uu kusii taam yeelo markaa dee mukmil ikmaal lmucl muclim nusqadiisa ama sharaxiisana waa sidii kuba sugnaydo bal markaa xabayra daahiraad moodaa riwaayadda bukhaariya tii malikiya in dee ninkan magaciisa ama cabduraxmaan hala yidhaha ama cabdillaahi maga arrinka inoo yaalaa uu yahay ibnu cabdillaahi ay tahay laakiin nusqooyinkii muslimiinteedii badnayd waa san inooguba sugan ee bal saasaa dhacday bukhaari iyo taa meelo kale ku yar kala duwan yihin oo inoo dambaysaana way jirtaa bal waxaan leenahay waa nin siqa ah oo ansaara xadiidkanna waa kan warinaya muslimna xadiidkan buu ku leeyahay cibaaro kale inoo dambayso muxuu yihi can sahl ibni abi xasmata sahl ibni abi xasmana waa tii xalayba xadiidka uu duruqdii hore badnayd ba inoogu sugnaa annahu sahl akhbarahu waa u waramay cidduu u waramayaana waa abuleyla ayuu u waramayaa can rijaalin rag buu ugaba waramay min kubaraa'i qowmihi qowmkiisa raggoodii waaweynaa kaba mid ah ana cabdullahi bna sahlin halkana waa arrin kale oo xalay riwaayaadkii kala dunaa waxaynu kuba soo aragnay sahal aynu xadiidka waa kii duruq dhowra lahaaye inuu sahal qisada walow saxaabi yar uu yahay qisada u joogay waa kii lahaaba dee hal geeli kaba mida e haraatiday cid kale kamuu warinaya raafic uu la sinaa un raafic ibnu khadiije dad kale oo la yidhaaho waa odayaashii raggii waaweynaaye tolkii oo uu ka warinayay riwaayadii hore kumaynaan soo aragnin qisada joogay buu ahaa haba yaraadee oo qisadii inooga warramay dee xuduur inoogaba warramaya ama isagoo dee u joogay waana kan xataa halka dambe way kuba soo socotaaye geelii waa arkay hal ka midaaba ha raatiday taas bay halkana maxaa inooguba sugan inuu isagu warramayo sahal laakiin xadiidkii uu ka warinayo can rijaal rag kale oon inoo magacownayn oo min kubaraa'i qowmihi kaba mid ah iyadna waa si dhacday bukhaari oo kale waa taan leeyahay meel dambuu kuba soo arooriyey xadiidkee naftigiisa halkana waxba u yar dhexeeyey oo farqiga u dhexeeya wuxuuba ahaa bukhaari halkan inuu yidhi annahu akhbarahu huwa wa rijaalu min kubaraa'i qowmihi farqi weyne waa u dhaxaynayaa riwaayadda bukhaari waxay waafaqsanaysaa si aynu soo marnay oo waxaa laftiga bukhaari ah xadiidkan annahu de waa can sahli bni abi xasmata annahu sahal akhbarahu waa warramay oo wuxuu u warramay abu layla huwa sahal iyo wa rijaalun oo rijaalun markaa damiirkan sahal bay ku cadfanaydo macnaa sahal keliya maaha ibnu abi xasma ee rag kaloo iyaguna min kubaraa'i qowmihi ah ee raafic ibnu khadiij baa u noqon qolooyin kaleoo xadiidka warinayana way jireen kuwaas au wada warramo markaa macnuu uu noqdo sahal iyo rijaashani inay isku cadfan yihiin labadooduba sahal iyo qolooyinkan kaleenu magacaabinee rijaasha min kubaraa'i qowmi inay u wada warrameen abulayla ay u wada warrameen taasna waxay waafaqaysaa riwaayaadkeenii horeynu soo marray ee ahaa in uu sahal qisada u joogay cid kale kamuu sii warinaynay qisadii isagaa inoo soo wariyey waana kan geeliya xataa rasuulkii ilaahay dee magahaan uu bal xaggiisa uu kaba bixiyeyna arkay halkii lagu xareeyuu inoogaba warramay hal inay bal haraatiday buu inoo sheegay bal markaa arrinkan ah bukhaari oo kale ee lafdigiisii wuxuu keenayaaba in bal waxa weeye ay waafaqsan tahayba sidii riwaayadkii hore imay suurtagelina u laabmo muwada bal matalan riwaayadiisa bal dee imaam malik bay dariiqiisa ku warinayaane maxaa imaam malik kitaabkiisa muwada kuba sugan bal haddii aan waqtiga helana insha allahu tacaala waan eegi doonaa amade idinkuna haddaad soo eegtaan bal adna waan isku dayay inaan soo ege bal waxaan leeyahay laakiin sidan imika bukhaari aan kaba soo naqanayna daahirkii riwaayaadkii hore ay waafaqsan tahay amaa tani dee waxay keenaysaaba isagu inuu dad kale kasii warinayo sahla waa lafdigan inoo yaala xadiiskuna waa xadiis keliya waxaana bal yar daahira sidaa riwaayaadkii kale inoo soo hormaray waafaqsan bal waa inihii bal halkan aan yar wax farqiyada udhexeeya markaa labadii kitaab ana cabdالlahi بna sahlin haddaba cabdالlahi بnu sahl iyo wamuxayisata muxayisa ibnu mascuud kharaja way baxeen ilaa khaybara khaybar bay u baxeen min jahdin waa mashaqo iyo dhib asaabahum iyaga asiibay daraaddeed jiimtu way fadxisantahay jahd waana ashiddatu walmashaqa jiimta haddii la damiyo aljuhd wusqiga iyo daaqada iyo inta karaanka iyo wixii ruuxu dee awood u leeya ama uu karayaa juhdigu uu noqdaa walow bal matalan tan nafteeda damalaa luqa ahaan haddii macnahan mashaqadana damadna ay uguba timaado ee imaka min jahdin waa min ajli jahdin asaabahum o de waa mala markaa ma beerihii oon u bixin sanada iyo waxay ahaydba waxba asiibo xaggaasay u doonteen raashin ama timir u doonteen faataa muxayisatu faakbara ana cabdاllahi bna sahlin qad qutila wadurixa fii caynin aw faqiirin halkana farqi yar baa bukhaari iyo muslim halkan u dhexeeya bukhaari bal kumay sugnayn waana halkaa kitaabulaxkaam baan leeyahay xadiidkana xaafid inuu wax yar ka qabtay mooye halkaa muu qabano waxyaalo fawaa'idiisunbuu qabtay sababtuu xadiidkaa dhowr gooro hore iyo meelo hore ay u horreysay oo uu kaga soo hadlay meelna uu aada uguba sharxay faataa muxayisatu jumladani bukhaari kumay sugnayn ee wuxunbaaba bukhaari iyada ahayd eeg weliba fa ukbira iyadoo majhuul loo baneeyo oo macnaa waxa weeye labadoodii saynu soo marnay kala tegeen faukbira macnaa muxayisatu muxayisa loo warramay oo waxaa loo sheegay ana cabdاllahi bna salin qad qutila way kala tegeen warkii in la dilay baa soo gaadhay oo warkiiasuu maqlay halkan laakiin bal haddaan sidan laftiga muslimkuba socdo faataa muxayisatu muxayisaa yimi oo faakbara wuxuu waramay ana cabdالlahi bna salin qad qutila wadurixa fii cayni aw faqiiri faataa yahuuda bal kolley saaxib albaxr اmuxiitna halkan faataadan wuxuu ku dabdiyey inay anigu walow aa nusqooyin dee tan imika sharaxayga la socota iyo nuskadan markaa ma beyt alafkaar miyuu ahaa de adigu dabcadiisa oo kale iyo buuran iyo nusko bal dee nuskooyinkii kitaabkaba uguba horeeyey ahaayee dabca alcaamiriya ama dee istanbul laguba madbaceeye taas iyo san baa igu wada sugnaaye laakiin wuxuu isagu lahaa waxay u binaysantahay majhuul buu u binaysan yahay waana macnaha dee laqbaduna iyo ay kuba toosnaanayso oo bal haddaan majhuul u binayno maxay noqon fawtiya arrinkii way kala tegeen waa la dilay saaxibkiina fawtiya waxaa loo yimi muxayisatu muxayisaa loo yimi cid baa u timi oo fa akhbara waa aatigiibaa deeta wuxuu ugu warramay kaa u yimi ayaa wuxuu ugu warramay ana cabdاllahi bna salin bukhaarina waa ta aan leenahay isaga fawtiyaba may jirine faukbira unba halkan iyadoo majhuulu binaysanta cabdاllahi ibn muxayisa loogu warramay oo loogu warramay ana cabdاllahi bna salin qad qutila in la dilay wadurixa lagu tuuray fii caynin meel il ah aw faqiirin ama meel xufrad ah ayaa laguba tuuray faqiirkuna halkan sida sharaxa inoogu sugan horta laftee dee ruuxii faqiirka ahaa aadamigee dee waxba saasa haysan kaas bay isku lafdi yihiin macnaa wasankii iyo lafdigii waa kaasuu dee la sari yahay ama la wasan yahay laakiin halkan wuxuu shaarixu leeyahay albir markaa alqariibaة اlqacri اlwaasicaة اlfahm waa ceel aan guntiisu dheerayn macnaha qacrigiisu dhow yahay afkiisuna ballaadhan yahay kaabaa la ydhaa xalayna waa tii aan sharaba soo aragnay tan nafteeda ayaa muxuu leeyahay waqiila hiya alxufayraةu alatii takunu xawla nakli dirtaa timirta ah geedka hareertiisa ama hoostiisa ee meeshan si ay biyo ugu fadhiistaan la qodo taas waataynu sharabo xalay kusoo marnay matalan taasna waa laba yidhaahaa oo taasna waa lagu fasira dee si aynu isla doonno taasaan kuba fasiraynaaye macnaa markii la dilay baa meel saasa isagoo galgalanayo dhiiggiisii dhex jeefa ayuu uguba yimi oo halkii laguba tuuray aan markaasaa deetan muxuu sameeyey waa kan wuxuu yeelay fa ataa yahuuda yahuud buu u tegey dee uu aasay ninkii yahuud buu u tego faqaala wuxuu ku yidhi antum idinkaa wallahi baan ku dhaartay qataltumuuhi idinkaa ninkii saaxibkay ahaa cabdillaahi bnu sahlin labadooda abana waa walaalasan xaris soo ogaanay idinkaa diray qaaluu waxay yidhaaheen wallahi maa qatalnaahu dee kollay dad badan bay ahaayeen inay dafirayeen kuwii dirayba ay ku jiraan waa suurtagal kuwan uu tegay dee inaani ka warhayna waa suurtagale way yidhaaheenoo anagu maanaan dirin bay yidhaaheen way dhaarteen si intuu aasay buu ka yimi waa khaybare uma aqbala uu soo qaabilay xatى qadima calىa qowmihi ilaa uu tolkii u yimi fadakara lahum dalika arrinkii dhacay iyo cabdالlahi bn sahal in la dilo halkaa lagu dilay ayuu u sheegay uma aqbala uu soo qaabilay huwa isaga iyo wa akhuuhu walaalkii xuwayisatu wa huwa akbaru minhu xuwayisana ka weynaa dee iyo wa cabdالraحmaan ibnu sahl ibn cabdالraحmaan ibnu sahl oo ninkii la dilay ay walaalo ahaayeen baa usoo kacay xaggii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markay yimaadeen baa fadahaba muxayisatu ina isagaa goobjoog meeshii joogay ee muxayisa doonay xalayna cabdiraxmaan maan soo maro labadaba dee kolley waa laga weynaayo waa macnu waa isla midun de wuxuu bilaabay gudagalay muxayisatu liyatakalama inuu hadlo saasuu doonay wa huwa aladii kaana bikhaybara waana ninkii khaybar joogay ee dee ninkii sooba aasay arkayna meydkiisiiyo faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi limuxayisata kabir kabir weyneeyo bimacnaa liyatakalam ilakbar oo yuriidu wuxuu ujeedaa asina da-da ruuxa kaa weyne ha hadle u daa ninka kaa weyn isagaa hadalka kaa leh fatakalama xuwayisatu inay warkii isna waahayaaye arrintuna waa suuray bal sii war waaqacada u dhacday ka warankeed ee xuwayisa ayaa hadlay uma takalama muxayisatu muxayisa dee ka xawagaalsana isagu dee ninkii warka keenay ahaa ayaa haddana hadlay dee cabdiraxmaanna waa kaa intuba inay hadleen waatiaan xalayba wax inooguma sugnaayeen faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi ima an yadu waa laba xaalo mid ima an yaduu inay magaan oy magtii bixiyaan saaxibakum ninkan saaxibkiina ahaa ay magtii sii bixiyaan xalay fawadaahu ficilkaan soo aragnay isagoo maadiya maantana waa mudaaricii isagoo weliba dee ay waaw-uljamaacana ay la socoto oo wadaa yadii waa dee ficilkan misaalka ah mudaariciisina ay markaa wowdi ay u dhacayso markan dee mudaaricii ay dhacayso saiyo dee wixii baabkiisa oo dhanba wadaa yadi markaa tana yadu waa waa ti awaaluljamaaca ayuunbaa galo macnaa waa ima an yadfacuu diyatahu weeye oo xadiidku halkan waxaabay dee loo daliishaday qasaamada wixii kuba waajibayey inuu noqdo diyo uu noqdo ee aanay qisaas ahayn bal xalayna waa tii kalaamkeedii inoo horeeyey ima an yaduu inay magaan oy magtiisii bixiyaan saaxibakum saaxibkiinii iyo wa ima an yu-dinuu dee inay intay cahdigii buriyaan oo dee arrintii cahdigii inagaba dhexeeyey ay iyaga iclaamiyaan ogeysiyaan bixarbi dagaal dee inagaba dhexeeya labadaa xaalo mid weeye kolley jumladan macnaheedu wuxuu yahay waa kan imaamka ayaa inoo bayaamiyo wuxuu yihi macnuhu waxa weeye jumladan maaha uun iyagoon dee la dhegaysan iyagoon wax ku sugnaan ama qoladani aanay dhaaran in la leeyahay un magtiba korkooda ah kol haddii bilaadoodii uu kuba dhintaye waa ti aynu xalay riwaayaadkii kale soo marnaye macnuhu waxa weeye in sabata alqatlu calayhim biqasaamatikum wey haddii dee ay caddaato sugnaado xaggii inay iyagu dileen oo suu ku sugnaanayaana dee inay iyagii ma qiranayaan bayino kale lama hayo dee dhaartii kontonkayd ay qoladani dhaartaan oo markaa iyagii dhaartii hadday dhaartaan saa qasrigii korkooda iyo xaqi uguma sugnaado haddii taasi ay dhacdo ayay labadan xaala imanayaan inay dee magtii bixiyaanna waa tan korkoodii kuma sugnaatay aad dhaarateen oy diyadii bixiyaan iyo inay dee ina ogeysiiyaan inaanay agolayn taasoo axkaamteediibaba aanay dee iltizaamkeediiyo waxyaalaha iskaba diidaan oo taa iskaba diidaan idinkoo dhaartayoo taasna ay markaa noqoto in cahdigeyoodii intuu buro ay noqdaan dad dagaal inagaba dhexeeyo oo macnaa iclaamkan iyagii ay ogeysiiyaan iclaamiyaan dagaal macnuhu wuxuu noqonayaa dee waa markay haddii xukumkii laazimay ay iska diidaan iltizaamkiisii ayay taasi noqonaysaa waxna ay dee dilkiina xaggoodii uu jiro intiqaad cahdigoodii dima ahaaneed buray oo markay cahdigoodina uu buro dee waxay noqonayaanuun dad bal masalan markaa muslimiintii dagaal kaba dhexeeyo oo dee ficilkoodaas ah keenaya cadam aliltisaam ama dee xaggoodii cahdigii inuu kaba buray ayaa iclaan xarbi noqonaysa bal masalan labadaa xaalo mid weeye laakiin arrintu waxa weeye waa dee marka ay dhaartaan iyagu hadday dhaartaanoo taasi ay kuba sugnaato iyagiina waa kan rasuulka ilaahay uba diray horta taasuu kusii yidhi qoladan buu ugu jawaabay fakataba uu qoray rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam ilayhim wa ila lyahuudi fi dalika arrinka waa qadiyadan dhacday iyo ninkaa halkaa laguba dilay dhexdoodii iyaga in laguba tuhmayo arrinkaas buu rasuulka ilaahay waraaq uguba qoray fakatabuu way soo qoreenoo ina anagu wallahi baan ku dhaaranay maa qatalnaahu maanaan dilin bay yidhaaheen faqaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ixwayisata wa muxayisata wa cabdiraxmaan waa saddexdii qaraabadiisa midna walaalkii ah labada kana ilmo adeer ahaayeen ataxlifuuna dee inaag yaduu saaxibakum arrintan oy bixiyaan diyadiisii waa markay tani dhacdo qasaamadii iyagu intay dariiqeedii maraan dhaartaan markaasaa iyagii qoladii korkooda ay wax ku sugnaanayeen waxaan laguba tuhmayey haddaba wuxuu ku yidhi waa kuwa dafiray eh saasun wax looma ilzaaminaye ataxlifuuna ma dhaaranaysaan oo watastaxiquuna a markaa mudanaysaan dama saaxibikum ninkii saaxibkiina ahaa dhiiggiisii ee lafdigaa yaduuna waa ta aan nidhi waxaaba loo daliishaday diyo waxa laazimaya inaya laakiinaa kalaamkeedu xalaytu inoo horreeya qaale wuxuu yidhi laa maya ma dhaaranayno maanaan arkahayn annagu arrinkan qaale wuxuu ihi fataxlifa fataxlifu ma dhaaran lakum idinka yahuudu yahuudoo yahuud ma ku qancaysaan inay idiin dhaarato waa konton dhaaroodna san xalay soo maray qaale wuxuu idhaha laysuu bimuslimiina dad muslimiina maaho niman dhaar ka baqanayo dee iyo waxyaalahaas ka dhowrsanaya maaha been bay iskaba dhaaran oo dee xaq iyagii bay sidaa ku duudsiyayaan fawadaahu dee wix iyagii markaa lagu ilzaamiyo kol haddaanay qoladani dhaaran dhaartoodiina ay ku qanci waayeen haddii ay dhaaran waayeen iyagii baa la odhan lahaa dhaarta idinkaa laydinku tuhmayaayo dee kontonkaa dhaarood inaydaan qabin laakiin tii waa kuwan aan kuba qancin qoladani marka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh yahuud looma bandhiginba inay dhaartaan wax loola tagaana markaa maba jirto kol hadday dee qoladani tan ay dhacday iyagina bayin ay inkirsan yihiin fawadaahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam min cindii rasuulka ilaahay baa xaggiisii iyo magtiisii ninkii kaba bixiyey fabacasa ilayhim rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam qoladii ninkan lagaba diray buu rasuulka ilaahay wuxuu u diray mi-ata naaqatin boqol geela oo bal markaa ama dee waati aynu xalay meeshii uu kaba bixiyeyna soo maray xataa udkilat ilaa laba geliyey oo dee gelii baa loo soo diray ilaa la geliyey calayhim korkooda addaara daarti waa xaafadii ay deganaayeen halkii degaankoodu ahayd ayaa boqolkii halaad dee loogu soo xareeyey faqaala sahlun sahl baa wuxuu yihi waa yaraa waan u joogay meeshe falaqad rakadatnii waxay haraatiday minhaa xaal ay kaba mid tahay geelaas naaqatun hal xamraa o casayd hal casayd baa iharaatiday buu ihi xadiidku xalay baynu soo eegnay caawana wixii aynu uga baahnayn waa tan xadiidkan khaasatan alfaadihiisa qaar xdثnي أbو الطاhر وxرmلة بن يحيى qال أbو الطاhر xdثnا وqال xرmلة أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاب qال أخبرnي أbو سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار مولى مymuنة زوج النبي صلى الله عليه وسلم oo iبن شهاab maanta xadيiثka wuxuu ka warinaya أbو سلمة dee kolley ninkaa kitaabkeena aada ugaba badan iyo ninkii kale isna qiimaha badnaa ee faqiiha ahaayee fuqahadii madiine toddobada ahaydna kaba mid ahaa abusalamo kol waa lagu daraa dee haddii toddobada laga badiyo fuqahadii madiinuu kaba mid yahay kolbaa ka toddobaad salmaan isagu waa ku jira una ayaa kol saali bnu cabdilaahi laga dhigay iyo kol abusalamo lagaba dhigay iyo taas baa adigu xagga ikhtilaaf yahay ka toddobaad baa ee adigu dhowr nin ay kala magmagacaabaan isna waa dee fuqahada waaweyn ba sulaymaanna fuqahadii madiine toddobada ahayd ayuu kaba mid ahaa mawla markaa maymuuna ayuu mawaalideedii kaba mid yahay kolleyna nimankii cada bnu yasaar iyo bal matalan waa walaalkood zawji nabiyi sala allahu alay wasalam markaa ayay ka warinayen iyagu waa taabiciintii can rajuli min asxaabi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam min alansaari waa nin rasuulka ilaahay asxaabtiisii kaba mid oo ansaara kolley halkan ninkii magaciisii ma hayno laakiin bal raafic ibnu khadiij iyo sahal iyo dadkii warinayay ahaayeen cid kaloo warinaysayna arrintan iyo qasaamadana way jirtaaye bal waa nin adigoo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid oo ansaar jahliga laga jaahil noqdo ruuxu hadduu saxaabi yahay cayntiisii laga jaahil noqdaana waayo saxaabadu dhammaan waa wada cuduul oo ilaah baa tacdiiliyey oo markaa xadiiska waxba kuma keenayso imakain ibhaamkani ama tani kuma keenayo xadiidka waxba kuma keenayo dee waayo dhammaan waa wada cudul haddaanu ninku saxaabi ahayn arrinkani wuxuu keenaya aan meel kalena aynaan ka helin magacawigiisa dee wuxuu keeni lahaa xadiidkii taas in laba daciifiyo dee wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam waa noocii mubhamka la odhanayo laakiin dee kol hadduu saxaabiya asxaabta waa wada cudul ana rasuula llahi sala allahu alay wasalam haddaba ninkaas baa waxay ka warameen labadan taabici ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay aqara inuu sugay oo alqasaamata qasaamada calaa maa kii korkii kaanad ay ahayd calayhi isaga korkiisa fi ljaahiliyati oo waqtigii jaahiliyada qasaamo waa lagu camal falay rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh si ay ahayd buu kuba sugay ee waana ti aan xalay soo sheegnay qisadii dheerayd ee صaxiixa bukhaari aan kaba soo naqlinay xadiid ibnu cabaas in ahaa arrintaas dhacday oo dee bal markaasoo qasaamadanba ahayd iyo siay uba fuliyeen waa ti aynu soo maray markaa inay ficilkaa hore dee xujo maahe laakiin rasuulka ilaahay markii uu sugay arrinkii wuxuu noqday dee xukum sharci oo dee sunihii rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qowlkiisi iyo ficilkii iyo iqraarkii marka imika markii uu rasuulka ilaahay sugay ayaa wuxuu noqday xukum sharciya oo dee kaa laguba dhaqmayo jamaahiir alculamaana ay kuba dhaqmeen taasba weeye waana xukum iyo dee gaar ah oo dee sidaan xalay soo sheegnay umuurihii kale markay dacwo noqotiyo jaanibkaa xaaladii ahaan jirtay horta bayineyn muddaciga laga doono hadhow hadduu waayana yemiinkii ama dhaar laga doono ruuxii muddaca caleyga iyadu waa wax ka duwano waa asal gaar ah oo kuwa hore ay ka hor imanaysaa sii lagu yaqaanay jaanibkaasna waa wax khilaafsan saa daraaddeed oo markaa laguma camal falayo lama odhanayo waayo waa asal mustaqil ah oo taa kaba duwan oo bal matalan san iyada dee dariiqeedu yahay iyo kuwii muddaciintaha in laguma bilaabo haddaba rasuulka ilaahay waa sugay siday ahayd kollay qisadii kaa dheeraydna waa waana sida aan soo sheegayo xadiidka qasaamada bukhaari waa soo celceliyahay laakiin qisadaa ninkii doonaya bal inuu ogaado dee ama uu islaaho bukhaari uba laaban meelahan aan marayne ama dee xuduud iyo diyaad iyo waxyaalaha caynkaasa kumuu soo aroorine waa kitaab ulmabcas ama mabcaskii rasuulka ilaahay wax marka fadaa'il uu dhameeyo uun dabadeed waa kaasoo dee kollay waxyaalo mabcaskii ku tacalluqsan baa bilaabmay intaanu maqaazi bilaabin uun markaa taas baa adigu halkaas baa ay kuba soo arooreen fatxulbaari oo kalena dabcadii saddexiyo tobanka mujalladeeda oo mujalladka toddobaad dhexdiisa ayaa qasada ay kuba jirtaa meelaha horu qasaamada ku keenayo meelahan dambe uu soo celceliyo qasaamada qisada kuma sugna bukhaari halkaasay taas aan sheegayaa bal arrinkaa hore aan xalay kaba qasooday halkaasu kuba sugan yahay si laftigeedii oo dhan haddaad doonsan aa uba heshaan walow aan dee soo khulaaseeyey haddii adoonsaan xaafidiya wixii uu kuba sharxayna dee halkaasay halkaan sheegaya ayaa sharaxeedu yahay وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cبدالرزاq qال أخbarna بن jurayجi qال xadثna بن شhihaabi بhda الإsناad mثlahu isnaadkii imika aan soo aragnay xadiidkii mid laba mida wazaada wuxuu ziyaadiyey ibnu jurayj baa siyaadinayeyna markii hore ibnu shihaab waxaa ka warinaya yunus imikana ibnu jurayj baa ibnu shihaab kaba warinaya isaga ayaa wuxuu isagu halkan ziyaadiyey xadiidka haddaba ku sugan tahay kiisana أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ma kانت عليه في الجاaرية intaas uu la wadaagsaday لakiن wuxuu la dheeriyey intan oo uu riwaayada يuنس laba dheeriyay intaa la wadaagsaday hore وqaضىa uu xukumay oo بها qasaamada رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay بيna ناasi dad dhexdood min الأنصاaر أنصاar kaba mida في qatiili في شhأن qatiili ama بsababi qatiili kula dilay sababtii oo idacawhu ay sheegteen cala alyahuudi yahuud waa dee arrintan aynu soo maray xukunkiina dee dariiqiiba waa kan u bandhigay laakiin lama fulin oo iyagiibaa kaba joogsaday waana dee maha waaqaco kale iyo qiso kale mahe waa qisadan imika aynu kaba soo baxnay uun haddaba nin yahuudda lagu tuhmayey oo ansaar ahaa ayuu iyadii xukumka kuba xukumay oo dee waaba kan u bandhigay ee xukumkiisiya siday arrintu ahayd iyo wixii kaba dhalanayena sheegay qisadeeda waxay itaalla fii qatilin iddacuuhu oo ma dee daalkuu fadxisan yahay cayd cayntu maha dee xarako cid ma hadiyo goor xarakadan alxaraka bilqalam ay yidhaahaan waxaan qalamka lagu xarakeeyo fadxadan iyo damadan iyo xarakaadkii aynu kordhow iyo hoosdhow iyo taas oo kale ah en dabdi xurufeed ahayn akhdaadeedu way iskaba badnaataay oo de bal matalan taas dabdi maahe saas ay xarakaysan iddacuuhu dee markaad eegnana ma noqonayso oo dee ficilkii waa iddacaa iddacaa weeye marka markay waawljamaaca la xidhiidhana halkan waayo dee ma maha xaaladii dee la daminayay maha dee iddacahum inay noqoto mooye iddacuuhu ma noqonayso ya taas sax weeye marka iddacu waa laga yaaba nusqooyin kala duwan inay iddacuuhu dhacdo lakiin waxaan leeyahay nun dee usluuba ma keenaysona iddaca imaka in waxa weeyaan waa walow ictiqaad saakinayn aliftani ay u dhacaysa aakhirkii fadxadiiseedii bay baaqi ku noqonaysaa cayntu ay markii hore lahayd ayay baaqi bay ku noqonaysaa iddacahu cala alyahuud وxadaثna xasan بn عaliyi الxulwaniy qala xadaثna yacqub who بn ibrahim bn sacdi qala xadaثna abi can صالحi عn ibn شhahاab أna abا سلمة بn cabdالرحمن وسlayman بn yasاr أخbaraahu way warrameen can naasi min alansaar nin keliyaba maaha markii hore can rajul baynu soo aragnay waa dad oo dee waataan sahal aragnayn raafic aragnay baa horta intan kitaabka ku aragnay nin kaloo saddexaadna way culimadu sheegaan عن ناصر من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بن jurayجi bal kalley xadiidkii oon kaba soo baxnay xalaytaanu inooba sharxana xadiid keligeena waa ahaa waxaan riwaayadan dambe ee ugu dambaysa bal matalan qoladan dambe ay warinaysay oo dee aan qisadii walow ay ishaare ay ugaba sugnayd laakiin cibaare aan markii hore inoogu sugnayn ay ahayd ba baabu xukmi اlmuxaaribiina wاlmurtadiina hadakani baabu xukmi اlmuxaaribiina nimankii dee budhcad ahaa ama jidgooyada ahaa muxaaribiinta bal xukumkoodii iyo wixii lagu qaadayey iyo walmurtadiina kimka halkan dee laftiga waa kii dagaalamayey waxa weeyaan waa dadkaa dee iyagoo ama duruqda fadhiisanaya ama dee iyagoo in show kale bal matalan xataa magaalooyinkiiba barhkood baad magaalooyinka ka dhigina wixii banaano magaalooyinka waa la iska qaban karaa bay isle leeyihiin laakiin hadday dee cid show ka laho in quwadooda maaha xadid ay waxadayaan iyo taasi kuwo silaaxiya waxay adeegsanayaan waxyaale kuma fulinayo dadkii ku cabsi gelinayo ku dhacayo ku dilaya ay jiraan magaalaba haba noqotee xukumkani waa imanayaaye waa dadkaa bal matalan dee dadkii cabsi gelinaye xoolahoodii qaadanaye dee amaba dilaya ama dee iyagii cabsi gelinaya kuwaas bal xukumkooda bal waxaa dee iyaga ka dhalanaya ficilkoodaas xiraabaday laba yimaadeen iyo waxay xaddoodu noqonayso taas buu baabkeedii yahay iyo walmurtadiina kuwii ridoobay kolley bal waxbaa inoo soo socda xadiidkii inooguma soo socday maka halkan min badala diinahu faqtuluu ee xukumka riddada ay inooguma sugnayd ee waa qom kale oo intay markii hore islaameen ridoobay welibana dadna laayey xoolana dhacay baa si uu rasuulkii ilaahay dee bal xukumkii lagu fuliyey ayaa inoo soo socda oo bal taas buu leeyahy laakiin xadiidkaas ahaa isagu xukum caam aha ruuxii diintiisa bedelaha laba dilo xadiidkaasi imaka halkan baabka inooguma sugneen وxadaثna yaحya بن yaحya التamimiy وabu bakr بn abi shaybata kilaahumaa can hushaymin labadooduba hushaym bay kaba wariyeen wlafdu liyaحya lakiin lafdiga yaحya loo qaala markaa yaحya wuxuu yihi أخbaranaa hushaym can cabdالعaزيز بn صhayb وxumaydi can anas بn maliki oo cabdالعaزيز بn صhayb iyo xumayd الطawiil baa xadiidka anas kaba warinaya waxa anas ana naasa dad min curaynata reer curayno kaba mid ah ayaa qadimu bal way noo soo socotaa cuklina way noo soo socotaa marka adigu wax kala gaadhna baan eegaynaa qulcimada si ay bal matalan waxyaalihi ay yidhaaheene dad reer curayno kaba mid ah ayaa qadimuu yimi calaa waa jirib markaas ama qabiilo markaa curaynadu malaa bajiiray kaba mid ahaydbe qadimuu calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay bay u yimaadeen almadinata madiinay ugu yimaadeen waa dad dee soo islaamay reerkana ka mid bay ahaayeen tiradoodu kolley malaa toddoba ay ahayd ama sideedba markaasay yimaadeen oy madiinay yimaadeen rasuulka ilaahay bay u yimaadeen fاjtawawha markaasay madiine ayay karheen nagaadii laguma nagaanayey taas bay karheen macnaha waa karihu liqaamata fiiha weeye oo malaa way naasibi weydayoo dad xoolo dhaqataana way ahaayeen madiinana kollaysan hore usoo marnay xanuun iyo xumad badanna way lahayd walow markii dambe ilaahay ka kaxeeyey ducadii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh malaa hawadeedii iyo wixii baa naasibi waayo macnaa ijtawowha ijtawa lbaldata ama ijtawaytu lbaldata haddaad tidhahd macnaha waa karihtu lmuqaama fiiha waxaan dhibsaday ama nacayb ee kolley malaa waa darar jiriyo wax iyadoon waafaqin uun aan naasibin ee nagaadigii iyo joogitaankii la joogayo oo macnaa iyadii waana inoo dambaysa inay xanuunsadeenba markaas sidaasaa keentay hawadeedii intay waafiqi weyday iyo matan iyagoo ahaa ahla darcin aan ahayn ahla riifin aan ahayn ayay joogideediiba ka raheen faqaala lahum rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yihi in shitum haddaad doontaan an takhrujuu inaad baxdaan oo ilaa ibili sadaqati sadaqadii dee malaa intaan la qaybin sadaqada geeleedii xaggiisa dee dee magaalada meel ka baxsan bay geela lagu hayeen a u baxdaan oo fatashrabuu cabtaan min albaaniha caanaheeda iyo wa abwaaliha kaadideeda dee haddaad taa doontaan fafcalu weeye jawaabtii shardigan iskaba qadareen haddaa idinku taa doontaan iyagoo u bandhigay haddii aad doonaysaan oo dee magaaladii aad qaban weydeen oo san oo kale waxaan idinkuba yimaadeen oo u doontaan inay u baxdaan geelaa sadaqada si aad caanihiisana u cabtaan dad caanodhanana way ahaayeen kaadihiisana waa dawo ahaan weeye iyo tadaawi a u cabtaan waa dee maxa weeye idinku saa la kaalaya ifcaluu fafacaluu sidii bay faleenoo fasaxuu way caafimaadeen raggii ayaa dee markay tii adigu bal wixii tadaawiga ay u qaadanayeen iyo caanihiiba markay heleen ayay caafimaadeen way naaxeen uma maalu markii ay dee dhargeena ay naa caafimaadeen ayay maaluhu waxay u leexdeen u iisheen cala arucaati dadkii xoolahan la joogay geelan laba joogay oo faqataluuhum way laayeen o bal markaa waa dee kufranu nicam oo dadkii markaas markay caafimaadeen bay dadkii rucaadda ahaa ee geelan raacayay ayay dileen wartaduu can ilislaam waa halkan riddadii islaamkiina way ka ridoobeen saasuu kumay joogina wasaaqu waxay kaxayseen oy qaadeen dawda rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam geelii rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kolley dawdisan halkii aynu kuba soo maray dhaarta saddex xadiidkii abu muusa alashcari saddex ilaa toban ama ilaa sagaal baaba dawd laba yidhaaho haladaha aan toban dhammaynuun taasoo intii bay kaxaysteen halkan waxaa inooga sugnaa geelii sadaqada inay u baxeen halkanna waa dawda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam si wax geel rasuulkii ilaahay ama hala uu leeyahay oo meesha joogay ay dhaceen oy qaadeene bal riwaayaadka dambean yar eegi doonaa wixii inoo ay dee bal riwaayaadkaa kale inagu soo kordhinayaan fabalaqa dalika nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa arrinkaasi gaadhay uu maqlay oo adigu kollay dee ciday dileen mooyaane oo halkan dee jamacba lagaba cabiray ruucaaddii inay dileen bal masalan riwaayaadka kalena ay kuba yimaadeen nin raaciye inay dileen oo raacigii rasuulka ilaahay ah salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa adigu warkii baa yimi iyo qayladii baa timi gelin hore fabacasa uu diray rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh fii isrihim ama fii asarihim iyagii dabadood buu cid buu ka daba diray kolley ciidan malaa labaataneeyaasa inoo soo socotaa ayuu kaba daba diray qolooyinkan asxaaba siyarna waxay sheegaan inuu hogaaminayey walow laftii inoo soo socdo dhalinyaro labaataneeyo ansaara ee dee malaa way uba badnaayeene laakiin kursi bnu jaabir ninkii la odhanayey ee qureysheed ee reer fihri inuu hogaaminayay waa intii soo islaamay dabadeed dagaaladii hore xagga gaaladuu joogay ninkaas baa hogaaminayey iyagaa laga daba diray fautiya bihim waa la gaadhay waa lasoo qabqabtay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh faqadaca wuxuu gooyey aydiyahum wa arjulahum lafti tirmidi waxaa min khilaafin waa isweydaar waa laguya gacan taas baa la gooyey wasamala acyunan tani waa qisaas bay ahayd raacigii ay dileen bay indhahana kaba rideen waanay dileenoo waa masalada iyagaa laba yimiye wasamala wuxuu riday acyunahum waa qisaastii isagoo dee wixii ay sameeyeen wax lamida kuba samaynaya samalana bimacnaa waa faqa faqa'ahaa waadhaba maa fiiha adigu waa biayi wasiile laakiin rididda laba rida taas baa samli lagu magacaabaa bal lafti kalena waa inoo dambeeyaan wa tarakahum fi lxarati meeshii xaradii shiilmadowda ahayd dhagxaanta madmadowl ahayd ayaa la markaa uu kaga tegay xataa maatuu dee iyaga inay dhintaan baa loo jeedaybe ilaa ay dhinteen xadiidka weli duruq baa inoo socon doonta markaa inta horean duruqda horta isii raacin doonaa alfaadaha qaarkoodna wixii bal inoo soo kordhan waan sida eegi doonaa markaas baan haddana masalada iyo xukumkeed aan yar eegi doonaa bidn illahi tacaala xadaثna abu jacfari mحamed بn الصbaحi و abu bakr بn abi shaybata wlafظ labi bakri qaala abu bakr wuxuu yihi had iyo goore marku san laba ay wada warinayaane midkood lafdiga leeyahay sanna waan soo aragno marar kala duwan baan soo aragnay isagoo saaxiba lafdi ifraadiye markaa oo qaala imaka abu bakr bay noqon waayo waa kii lafdiga lahaa inaa waan soo aragnay isagoo dee walow lafdigii aanu midkood leeyuu cadeeyey haddana qaala isagoo yidhina kitaabka aan kusoo aragno waa laba xaalood taasoo kolley dee ina maaha inuu markan uu lafdigiisii soo naqlilayo kaa kale aanu ina dee lafdigan waxba kuba lahayne ee laakiin lafdigan marka laega binafsihi ayuu ninkani leeyahay wey ka kalena macnihii buu la wadaagsaday waa xadiidkiisuun isagune qaala xadaثna bnu culayata can xajaaj bn abi cusmaana abu cusmaan kana san hore usoo maray maysara la yidhaah قال xdثني أbو رجاء مولى أbي قلابة عن أbي قلابة xdثني أنص أbو قلابة صxaabigii جليilka cبداللaه بن زaيد الجrمي weeye أنسna waan garanaynaa ama أbو رجاء waa tan ay nooguba sugantay waa nin taaبعiya isme kollay saadise kaba mid ah oo marka mawlihii abuqilaabo ahaa dee ree aljarmiya haddii la yidhaahna waa dee reerkii wala ahaan baa loo nisbeeyey oo wala aburajaab waa nin siqaa laakiin kitaabkeenna xadiidkan buu ku leeyo dee horena umaynaan soo arag abuqilaabo in badan waan soo araragnay isagoo isaga wax kaba warinaya ayuub iyo ragle oo wax ka warinaya baynu soo aragnay xadiidkan kolley xadiid u dambeeyaana ma jiro aburaja waana iqo عن أbي qلابة xdثني أنس أنa نفرا من ckl waa جamاaعo cukli kaba mid ah oo ثaمaaنiyaةa sideedah oo niman adigu cukli kaba mid oo sideedah markii dhoweydna mxaan soo aragnay أنa ناaسa من curayna labada midna shaki kuma jirin riwaayada xadiidkii أنس weeye cabdالعaزيز iyo xumayd riwaayadoodii waa reer curaynay ahaayeen riwaayadan maanta abuqiلaaba anas kaba warinayana cukli bay ahaayeen weli waxbaa inoo dambeeyo bal marka ثamaaniyatan acyaar qadimuu yimi calىa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay bay u yimaadeen fabaayacuuha calى اlislaami way islaameen oo rasuulka ilaahay bay la mubaayacoodeen islaamnimo ayay kula cahditeen kula mubaayacoodeen fastawkamu اlarda dhulkii ayay cuslaysteen oo ujeedadu malaa dee asaabahum wacnaa wakmigu ama halkan istawkhamahu macnaa istasqalahu weeyaan oo khaasatan xanuun iyo u helay daraaddeed marka uu ruuxii dee uu bal matalan wixii meeshii ay kubadnagaadigu ku adkaadaba inuu kuba nagaanayo taas bay kaba cabiraan laftigii horena waa si aynu soo marnay fajtawowha iyada alibtima waxay dhahan waa ruuxoo inuu meeshan ku nagaado kara xataa iskaba caafimaad qaba laakiin tani waxay tilmaamaysaa xanuun iyo dee calooshooda weynaatay oo way ku xanuunsadeen oo adigu umay hawadii iyo jawgii madiine iyo bi-adeedii baan waafaqin iyagii wasaqumat waatan waxaa xanuunsatay ajsaamhum jurarhkoodii fashakaw dalika ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam arrinkaas bay rasuulka ilaahay uga cawdeen iyagoo ku yidhi anagu waxaan ahayn kuna ahla darcin walam nakun ahla riifin faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh alaa takhrujuuna miyaydaan baxahayn maca raaciina ruuxan raaciga yaga ah ee dee geela yaga raaca fii ibilihi waa geeliisa dhexdii raaciga yaga miyaydaan raacin geelii buu saaraya dabad buu u baxaya iyo dhulkaa saxraa oo fa tusiibuuna markaa faantum tusiibuuna asiibtaan min abwaariha kaadideediiyo wa albaaniha acaanaheedana cabtaan dee kaadideedana geelaas waxa weeyaan dawa ahaana u isticmaashaanba faqaaluu waxay yidhahan bala may tii way aqbaleen oo haayo waan raacaynaa bay yidhaaheen fakharajuu way baxeen fasharibuu min abwaaliha wa albaaniha kaadideediiyo caanaheediiba way cabbeen fasaxuu way caafimaadeen faqataluu raaciya raacigii ayay dileen lafdigii hore waxaynu ku soo aragnay uma maaluu calى الrucaati faqataluuhum kolley aلrucaat iyo alricaa labadaba malaa nusqooy dee riwaayaadku way kuba yimaadeene horta aلrucaat iyo alricaa waa sa dee sharaxa bay nooguba sugan waa jamac lafdiga bal matalan alraaci jamiciun labada jamacba waa ku yimaada oo sida aلrucaatna waa lagu jamciya sida qaadinba qudaata loogu jamciyo bal matalan waxaa kaloo laguba jamciyaa alricaana sida saaxibba sixaab looguba jamciyana alricaana waa lagu jamciya waa laba jamaco horta taasba ee laftigaa hore rucaad bay ahaayeen kanna horta riwaayaadka bukhaari malaa marna may dhicin ba isaga jamac ahaantu may dhicin muslim laakiin waa ta halkaa hore ay dhacday meelaha kalena dee ruux ama shaksi unbaa dhacay asxaaba si yarna nin keliya uun mooye ay soo magacaabeen oo yasaar la yidhaaho rasuulka ilaahay mawlihiisa ahaa un mooyaan ama dee taasba ahaa mooyaane cid kale oy soo naqliyeen may jirin bal markaa ama dee waxay noqonaysaa alfaadihina waxaa kaloo yimi ibila sadaqa taas waynu soo aragnay in waxaa kaloo imaka halkana lafdigaa hore wasaaquu dawda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waana kan maca raacina fii ibili waa raacigiisii maha raacigii ibila sadaqa waxaana inoo dambeeya lafdi ah rasuulka ilaahi salawaat amara lahum rasuul llahi salى الlahu عalيه wslam biliqaaxin walow lafdigu ama liqaaxa rasuulilaahi ba ay barhkood kuba yimaadeen kallay siay ku jamciyaan waxa weeyaanuun meeshii rasuulka ilaahay hale uu leeyahayna way jirtay liqaaxna waa jamcu liqxatin waan sheegi doonaa waxay ta horena aan usoo aragnay iyadoo taas ilaa zakiyaba inagu soo anu meelay kusoo noqotay haba rasuulka ilaahay oo irmaan ahaana way jireen oo caana looga keeni jiray geli sadaqaduna waa jiray marka haddii aan rucaadda jamac kaba dhigno dadka la laayay raacigii rasuulka ilaahay mooyaane salawaat ullaahi wasalaamu caleyh malaageelaa sadaqado iyaguna rucaad lahaa ayay rucaaddii wax kamida dileenba taas walo aanay ahla siyar nin keliya un mooye cid kaleo ay soo magacaabeen asal ahaan iyagoo dee umuuraha tatabucay aanay jirin oo bal markaa taasee ku xambaarantuun dee labadan geelee meesha wada joogay rucaad midi waa raacigii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh midna waaba dee dadka ibla sadaqa dadkii laba joogay hayey bay noqonayaanoo haddii markaa aan jamaca eegno waxay noqonaysaa in dee dadkaas jamaca inoo lalaayo labadan dhinacba kaba yimi haddii laba gaba dhigo in macno ahaan un uu jamac ahaan ugaba idlaaqayna oo bal mid keliya un baaba lahayaa yasaarkaas un baaba lahayaay taas lagaba dhigo dee riwaayaadka kale laba raajax yeelana kolley iyadna waa ixtimaalba bal waxa weeye iyagii buu rasuulka ilaahay taa u tilmaamayo sibay faqatalu raaciya raacigii bay dileen wa daraduu macnaa saaquu weeyaane oo daradulibila geeliina way kaxaysteen oo dardigu halka macna libcaad way la fogaadeen oo way kaxayseen oo geeliina way qaadeen fabalaga dalika rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa arrinkaasi gaadhay fabacaثa fii aahaarihim iyagii buu cidka daba diray faudrikuu waa la gaadhay fajii'a bihim waa lala yimiyo faamara bihim uu amray rasuulka ilaahay wuxuu amray maxay arrinkan soo socdo faqudicat aydiihim waarjulahum de iyagaa inay waa qisaas kollay addoonkana ama ninkan yasaarla si xunna way u dileen indhahay ka rideen qodxa kaga taageen bal horta gacmahoodii iyo lugahoodiiyo islaaf baa loo gooyey wasamira acyunuhum waa iyaday qisaas tahay oo say noo dambaysa wixii ay sameeyeen laguma samaynayo dee ruuxna hadduu waxgeysuu jinaayo geystay bal qisaastii wixii uu ruuxan kula kacay camdi ugulaba kacay wax lamida waa lagu sameeya waa qisaas ahaan bay keeniya mumaasaladii indhahoodiina waxa weeyaan waa la riday oo dee wixii ay sameeyeen marka samni markii hore aynu soo marro samnigu alfaqu ishi oo laba rido dee si dariiqadii wasilada la adeegsanaya haba noqoto samriga halkana macnaha waa lagu fasiro bimacna samli waana aad bay isugu dhow yihiin ra'diyo laabtii oo aada isuguba dhowo xagga makraj ahaana ayuu baabay tahay waa macno keliya waxaa kaloo kalkala ay dee iyadoo ay barhkoodna ay halkan shado ku dabdiyeen ay samrigaba idhaahaan in dee bal matalan masaamir iyo wax la kulayliyey indhihii loogu kuulo dee waa si loogu rido ama indhihii loo mariyo uma nubidu fi shams ee waa dad markaas waxbay qaadeen ruux horta dil bay laba yimaadeen xoolay dhaceen way gaaloobeen waa umuurahaasoo dhan baa ku wada kulmay nubiduu fi shamsi xataa maatuu ilaa ay dhinteen waqaala bnu sabaaxi fii riwaayati wadaradu nacama halkaa ay ahayd lafdigaa hore wadaradu alibila ayuu isagu annacamna waa alibil baa loo jeedaa idiraadkuna waa kaxaysigaase way kaxayseenoo way la tegeen wa qaala waxaanu yihi wasumirat waa halkan buushaday macnaha kuxilat bimasamira min xadiidin maxmiya weeye oo cayunhum indhahoodii adigu waa indhihii oo laga ridayo un qisaas ahaan weli duruqdii way noo socotaay wuxuu yihi markaa musanifku waxadahanaa haaruun ibnu cabdillaahi qaala xadahanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadahanaa xamaad ibnu zaydin can ayuba can abi rajaain mawla abi qilaabata qaala anahu qaala qaala abu qilaabata wuxuu yihi xadahanaa anas bnu malikin qaala qadima calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيyه wasalam qowm min cuklin aw curaynata markii hore laba riwaayaynu soo aragno ama cukli oo la jasmiyey iyo curayn oo la jasmiyey imanka halkan xamaad ibnu zaydna weeye shakigu soo xaafid ibnu xajar yidhaahee waxa weeye waaba shaki o qowm baa u yimi cukli kamida ama curayna marka waxa ay tahay oo halkii aan lahayn waxbaa inoo soo socdee bal curayna oo la jasmiyeyna riwaayaadka qaar way ku yimaadeen si waa taa aan soo aragnay cuklin oo la jasmiyeyna riwaayaadka qaarkood way ku yimaadeen riwaayadan xambaadna shakigan baa ku yimi cukli amase curayna markaa shakiga markaa dee shakigan baa yimi riwaayadna waxaa kuba yimi iyadoo aan shaki jirin la iskuna cadfo min cuklin wa curaynata taasna way timi kolle xaafid ibnu xajarra suu yidhaaho in arrinku waxa weeye labadan reer way ka koobnaayeen cukli iyo curayna markaa labada j marka cuklin la jasmiyana dee waa qeyb iyaga kamida la jasmiye curayna waa taas oo kale waxaabay ahayd ilaa toddoba ama sideed bay ahaayeen labadan qolo kaba kooban labada reer isku reer maahae waa laba reeroo kala duwan oo qolana waa qaxdaaniyiin qolana waa cadnaaniyiin labada jirib ay kala yihiin laakiin way wada yimaadeen dee waa suurtagalna degaan ahaana inay wadaagsanayeen bal muhimku tay imika leeyihiin cuklin wa curayna labaday ka koobnaayeen markaa riwaayada xamaadeeyada shakiga markaan iskaba dayno labada riwaayadee la kala jasmiyey dee waa qeyb markaa mid kasta waa dee saxiixuna waa qeyb iyagii kaba mid ahayd arrinkuna wuxuu noqonayaa inay labada ka wada kooban yihiin oo riwaayadaa cuklun wa curayna ay kuba timi ay dee ay tahay si dee waaqaca fajtawow lmadiinata madiine ayay dee iyagii qaban waayeen oo hawadeediiyo wataa way kuba xanuunsadeen faamara lahum rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam biliqaaxin rasuulka ilaahay baa jamcu liqxatin weeye liqaaxna halkan waxaa sharaxa iguba sugan markuu liqxa ama laqxa labadaba way banaantay buu leeyahay mufradka hiyo naaqatu daatu dari waa hasha irmaan baa liqxa la yidhaha ama laqxa la yidhaha bal dee iskuwa ibnu cabdilbari oo kale wuxuu leeyahy waa saddexda bilood ee hore intaa dee neefku ramadka iyo saddexdaa bilood ee horea liqxa la odhanayay hadday waktigaa weydaarato saddexdii bilood labuun un baa la odhanaya dee naaqatun labuun oo waa hal caana leh ayay noqonaysaa waa intaa dhalmadeedu cusubta ee bilaha hore ah ayaa liqxa lagaba cabiraa taas baa waa sida ibnu cabdilbari yidhaaho waamarahum an yashrabuu min abwaaliha wa albaaniha inay cabaan kaadideeda iyo caanaheeda ayuu amray bimacnaa xadiidi xajaaj ibna abi cusmaan xadiidkii hore xajaaj aynu soo maray macnihii oo dee markaa lafdigiisii baa dib ugu laabmi kartaan qaala waxaanuu yidhi halkan riwaayadiisa xamaad riwaayadiisa wasamirat acyunuhum indhahoodiina dee masaamiirtaas baa si loo rido kulul ayaa dee loo mariyeyba waulquu waxaa lagu tuuray fi lxarati meeshii xarada ahayd baa lagu tuuray yastasquuna xaal ay leeyihiinna waraabiyo falaa yusqowna dee waa dad dilkoodii loo jeede aan laba waraabin ahayn bal xadiidku kolley weli duruqdii way noo socotaaye bal waxaan filaya kol hadduu wixiiba in isku soo noqnoqonaysa ay tahay xadiis keliyana yahay walaa duruqdoon horta meel iskaba dhignoon isdhaafina ayaa mudan markaa waan yar wadayaa xadaثna mحamed بن المsنى qال xadaثna mعاad بن mعaad xa وxadaثna أحmed بن cثmaan النوfariي qال xadaثna أzhr الsman kole waa dadkaynu soo ararki jirnay qaala waxay yidhahdeen marka أzhr بن sacd iyo mعaad بن mعaad labadaasi xadaثna بن cawn qال xadaثna abu rajaa-in waa ninkani marka dhaweyd aan soo haynay markaan lena xadيid keliyu leeyah de xadiiska hadduu duruq yeesho mar keliyun baabu inoo tirsan yahay waa mar une mawlى abi qilaabata can abi qilaabata qaala abu qilaaba wuxuu yihi ninkaa caalimka ahaa kuntu waxaan ahaa jaalisan kolley nin fadhiya khalfa cumara bni cabdilcaziiz cumar bni cabdilcaziiz ayaa gadaashiisa fadhiyay shaam baa la joogay isaga waa nin reer ciraaq ah laakiin iyadoo mala qaadigii dhintay oo isagii la yidhi dee hebel baa qaadi noqon karaa abu qilaaba ayuu dhulkiiba iskaga tegay oo isagoo xaggii isagoo ku maqan buu dhintay ka carar uu qaadinimo lala hadal qaaday uu kaba ordayo taas buu uga tegay ciraaq oo dhan oo dee markaas bal matalan adigoo isagoo xaggii kuba maqan ayuu markii dambe dhintay cumar ibnu cabdilcaziizna dee waa waktigii khilaafadiisii waxaanay la joogaa markaa dimashik baa la joogaa ama magaaladaas baa la joogaa malaa isagoo debed buu usoo baxay oo halkii dee loo dhigay kursigiisii ama sariirtiisii dadkiina way joogeen culimadii iyo kayrkoodba way joogeen isagoo xagga dambe u kaba fadhiyey faqaala linnaasi dadkii joogay meesha ayaa dee cumar ibn cabdilcaziiz oo dee ninkaa dalabulcilmi kuba raagay caalimka ahaa dee khaliifada raashidkaan ahaa ayaa dadkii wuxuu ku yidhi maa taquuluuna fi lqasaamati maa taquuluuna maxaa ku qowlaysaan fi lqasaamati qasaamada macnaa bal qasaamadiibuu weydiinayaa miyaa qisaasi ka imanaysaa ma mag baa kaba imanaya miyaa lagu dhaq see laga yeelayaa weeyaan xukunkeedu muxuu yahay dadkiibuu taa weydiiyey faqaala cabasatu dee markii hore waa la aamusayba sida lafdiga xadiidka duruqdiisa ee imaka halkan faqaala cabasatu cabasa wuxuu yihi cabasana waa nin dee kolley cumar bn cabdilcaziz iyo isku reer bay ahaayeen ama reer bani umaye iskuma yihiinba oo cabasatu bnu matalan dee saciid ibn yaxya taas camr bn ya cabasat ibn yaxya ibn saciid bawayo in camr ashtaqna odhanayo malaa xajkii aynu kuma soo maray halkii xaramka iyo maruu bucuus u dirayo ciidamo dirayay waxa weeyaan waxawey u dirayay maka iyo eeu nin saxaabiyina kuba yihi abu sharax oo kale bal xadiidkii uba sheegay oo uu lahaa dee markaa taas iyo waa nin aynu ninkaasay walaalahayn camr ashtaqo markii dambe cabdimalik baa dilay ninkaas markaa cambasahan ayaa wuxuu yihi qad xadaثana anas bnu malikin kada wakada imaka laftigiisii laynooma soo naqlin xadiidkiina marka uu dee kol hadduu sheego imaka xadiidka inoola socotay inuu anas xadiidkan kaba maqlay waana sida inoo dambaysa haddii ala yidhaah waxay ku tiriyaan raggii muslim wax ka wariyeyna inuu yahay kitaabkeena bal kitaabkeena riwaayo waxaanuu kuba leeyahay waana ninkaan dee sheegayno waana taabiciba markaasaa wuxuu yihi cambasaa yidhi qad xadaثana anas bnu malikin kada wakada anas ibnu malik ayaa noogu waramay saa iyo sidaas oo xadiidkii buu sheegay qasaamada faqultu waxaan idhi m iyaaya xadaa m waxa weeyaan xadiidkii buu sheegay oo markaasuu yihi iyaaya anigaa wuxuu le abu qilaaba odhanaya iyaaya xadaa anasun oo macnaa xadiidka qasaamadii imaka qasaamadii dee kolley xadiidku sheegaya waaba xadiidkan qoladani markay yimaadeen iyo arrinkan uu rasuulka ilaahay iyagii kuba ciqaabay kollay taasba waya tu u jeedaaye markaasaan idhi bu idhi waxaa odhanaya abu qilaaba iyaaya aniga ayuu xadaa anasun anas anuu u waramayba waqadima cala nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qowmun rasuulka ilaahay qowm baa uba yimi wasaaqa alxadiida binaxwi xadiidi ayuba waxajaaj waa ninkan dambe abu qilaaba maanta xadiidka kaba warinayo dee aburaja markii horena xajaaj iyo ayuub iyo baan soo aragno abu qilaaba kaba wariyey xadiidkii oo kale ayuu markaa kaxeeyey oo dee abu qilaaba sheegay qaala abu qilaabata abu qilaaba wuxuu uhi falamaa faraqtu markaan xadiidkii dhameeyeen kaba faaruqay ayuu qaala cabasatu cabasa wuxuu yihi subxaana allah kolley waxa uu la yimid tacajub uu la yaaban yahay siduu xadiidkii u qabtay ee uba xafiday waayo waa xadiid hore usii maqlay qaala abu qilaabata abu qilaaba deeta wuxuu yihi faqultu waxaan idhi atatahimuni ya cabasa dee subxaana allah tacajubkani arrinka aan sheegayna waa sidii marka dambe caddaatay waa ixtimaalaya inuu arrinkii qaniinsadu leeyahy waxaan malaa waxaan lama lamaba hubo inuu taa leeyahay uu subxaana allahi taa u yimina way ixtimaalaysaa markaa xaggaasu deeta abu qilaaba oo laba kacayo waxaan ku idhi bu ihi atatahimunii ma been baad igu tuumaysaa ya cambasato cambaso waxaanan maqlin ina warinaya miyaad igu tuumaysaa qaala wuxu uhi laa may kuguma tuhmaye haakadaa sa aad u sheegtay eenad waxba kama tegin ayuu xadaثanaa anas ibnu malikina sidaa aad u sheegto anas ibnu malikna annaga noogu waba waramay markaasuu isagoo dadkii la hadlaya yihi cabasaa odhanaya lan tazaaluu bikhayrin khayr ina iyo ahlo shaami reer shaamow maadaama fiikum ada ninkan caalimkii intaa uu idin dhex joogo dee cilmigiisa idinku xafidaye sunihii rasuulka ilaah idin xafidaya intaa uu dhexdiina joogo wanaag baa ku sugantiin iyo khayro dee sunihii rasuulka ilaahay baa idin xafidan oo cilmigii baaba dee noqonaya cid laga qaata ayaa haysataan oo helaysaanba iyo cid awla laabantaan maadaama fiikum hada aw milu hada amase maadaama fiikum milu hada ninkan oo kale oo abu qilaab oo kale intaa uu idin dhex joogo khayr iyo barwaaqa kuma sugantiin وxadثna الxaسن بن abي شhuعayb الxaraniي qاl xadaثna mسkin whuwa بن bukayr الxaraniي kolley labadoodaba hore waan usoo aragnay yani dee kutubta inoogu xadiisyadoodu inoo badnaaninba qal aخbarana اأwزaaعiي xa وxadaثna cabdاللahi بن cabdالرحمن الdarimiي qal aخbarana mحamed بن yuسufa can اأwزaaعiي mحamed بn yuسuf waxa la arkaa caawa inay nooguba horeyso waana mحamed بن yuسuf الfiryabi weeye kolley nin kaleo mحamed بn yuسuf الkindi la idhah labadaba bukhaarي waa u sheekh ayaaba ninka bukhaari toos buu gaba wariya ama dee waasida la-aan kolla waasida waa kaga wariyaa eeg dee waa nin weyno taabiciintii waxa weeyaan soo gaadhay atbaacu taabiciintiina raggii ugu yaryaraa ah asxaabtii waaweyneyd ee markaas sawrina isagu kaba mido markuu sufyaan idlaaqa sawri unbaabu kuba dhaca moxamed ibni yuusuf alfiryaabi waana nin hiqa ah bukhaarina axaadiis waxooga ayuu ku leeyahay kitaabkeenana waa dhowr xadiiso dee caawa inoogu horeysay lakiin axaadiis xoogaa ay u dambayso dee lix toddoba ama axaadiisi xoogaay way noo dambeeyaan dhowr xadiis buu leeyahay laakiin waa ninkaas diqada ahee bukhaari isagu waa sida la-anuu kaga wariyo waa sina waa kaga wariya laakiin qolooyinka kale oo dhami nin saa bukhaari dee la kulmay oo isaga soo gaadhay kuma jiro ama saa la waxay kaga wariyaan un waasido imaka waataan aragnay darimi baa u dhaxeeya muslim iyo moxamed ibn yuusufe waana firyaabi can ilawsaaciyi can yaxya bn abi kasiiri can abi qilaabata can anas bni maliki qaala qadima calىa rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yimi hamaaniyatu nafarin waa jamac sideed oo min cuklin cukli ah taas ka dhe riwaayadka qaarkood toddoba kuma yimaamala dee ninka toddoba sideedaadna waa taabicun buu ahaa cukli waana tay aynu soo maray bal cukli iyo curayne binaxwi xadiisihim raggii hore xadiiskoodii wax laba mido maanta yaxya ibn abi kasiir baa xadiiska warinaya abu qilaabo ka warinaya xadiidka abu qilaabada markii dhaweyd aburaja ayaynu soo aragnay waxaa kalooynu soo aragnay iyadoo uu warinayoba bal masalan qolooyin kale oo iyaguna xadiidka markaa xajaaj ibn abi cusmaan oo aburaja kaba warinaya ayub imaka xamed ibnu zayd me ayub oo iyaguna aburaja ka warinaya qolooyin saasaynu sooba aragnay imanka markaa waxay tahayba laakiin halkii aburaja ayaa yaxya ibn abi katir kuwa jira lakiin riwaayaadka horeynu soo marnay wax laba mid ah ayaa riwaayadan yaxyana ay ahaydba binaxwi xadiiثi wazaada waxaanu siyaadiyey yaxya can abi qilaaba xadiidkii u kuba siyaadiyey fi lxadiiثi walam yaxsimhum markii gacmahoodii la gooyey ama lugahoodii lama gubin oo qaaliban markaa ruuxa tuugoo kale gacantiisa la gooyo ama hadday xiraabo un ay tahay oo dee san oo kale dee khilaaf loo goynayo islaaf looba goynayo si aanu ruuxu uba dhiig bixin ayaa gacantiisii ama kol saliid kulul oo la kulayliyey iyobaa la gelinayay kollay waa suwartii bay ahayd xasmiga ay kulaba imanayeen kol way gubi jireen macnaha si dhigun ugu joogsado dee nabarkii uu halkaa saasun uguma bogsado ruuxii aan naftiisi iyo dee markaa goyn looma jeedin laakiin qoladan dad ridoobayna way ahayd dad wax dilayna way ahaayeen eeg way ridoobeen waxay keenaysay dilkooda waxbay dileen oo weliba si xun ay u dileen way keenaysay waxbay dhaceen oo taasna dee goyntan iyo waxyaala ay keenaysay marka looma jeedin iyagaba dee nolol iyo taas iyo in in intan la gooyo gacmahooda iyo lugahooda ay sidaa kuba noolaadaan taa looma jeedin marka lama gubin wayo walam yaxsimhum وxadثna hاrون بن cabdاللahi qال xadثna mالك بن iسmاعيiل qال xadثna زhayr qال xadثna سimak بن xرb mالك بن iسmاعيiل kana bخaarي kol de waa sadalaan waa kaga wariya abu qasاn malaa xadiidkan baanu leeyahy waa nin ثiqa qال xadثna سimak بن xرb عan mعaaوiyaةa بn qرة عan أنس qال أنhu qاl أtىa rasuul الlahi أtىa rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilahi waxa uu yimi نfr min curaynata kollay kolba midba qayb baa la sheegayaayo waata aynu soo maray labada reer bay ka wada mid ahaayeen fa aslamuu way islaameenoo wabaayacuu way la mubaayacoodeen waqad waqaca bilmadiinati madiina markaa waxaa ku dhacay muumun almuumu wahuwa albirsaam lafka birsaam waxay leeyihin maaha lafti carabiyaba waa noo xanuun ka midoo dee ikhtilaalulcaqlina way idhaahaane laakiin tani ama xanuun madaxa kuba dhaco bararinayeyna buumka ama birsaamka way odhanayeen xanuun laabta kuba dhacayo isaguna caloosha ay weynaanaysay oo kale ruuxana birsaam way odhanayeen waana tan aynu soo marnayba wasaqumat in ajsaamuhum dee in caloolahoodu ay weynaadeenna riwaayo ayay kuba yimaadeen oo maanta almuum amase albirsaam waxay tahay waa dee xanuunkaa laabta kuba dhacaya calooshoodu ay laba weynaanaysay taas bay ahayd waxaan oo xanuun caynkaasa ayaa madiine kuba dhacay waxaan u leeyahay lafdigu waa mucarab aslu lafda suryaaniya birsaamkan iyo tani waa de lafdigu waxa weeyaan waa lafdii mata birsaam markay noqoto waa lafdi suryaani u leeyahay ee waa la soo carabeeyey ama waa la tacriibiyey macnaa xanuunkaasa helo iyagi way xanuunsadeen markaa wakmigaa horeynu soo marray ama istawkhabuda aynu soo mariyeno waa waxyaalihii ay kaba dhalatay markaasay dooneen dee rasuulka ilahi baa deeta yidhi ordo geelaa isaga taga uma dakara naxwa xadiiihim markaa mucaawiyat bnu qura can anas qorooyinkii hore anas kaba warinayay abuqilaabo lahaaye xumayd dawiil lahaaye cabdilcaziiz ibnu sahayb lahaaye waana kaa cambasana waa kaba mid walow lafti uu leeyahy isaga lafdigii aynaan sidee uu abuqilaaba u wariyey buu xadiidkii ugaba wariyey markaa anase qolooyinkaa xadiiskoodii wax laba mid ah ayuu sheegay wazaada waxaanu siyaadiyey wacindahu shabaabun min alansaar waa riwaayadan mucaawiya kuba sugnayd markaa warku yimi dhallinyaro ansaareed oo qariibun min cishriina labaatan ku dhow ayaa la joogay rasuulka ilah agtiisa kuba sugnaa faarsalahum walow dee ay rag dhowra oo wada muhaajiriin ay soo magacaabeen oo dee kursi oo hogaaminayay iyo matalan dee waxa weeyaan salamatu bnu lakuuc iyo nin kaleo isaguna ay reerkooda un ahaa iyo abudar alkifaar iyo rag saasaa laba magacaabo muhaajiriintii ahaa laakiin mala dee ansaari way uba badnaayeen faarsalahum ilayhim raggii labaatankaha buu diray ilayhim iyaga xaggoodii oo wuxuu u diray qoladii dee matalan u kaba daba diray wabacasa waan u diray macahum macooda waa dadkan uu diray qaa'ifan waa kaa raadka yaqaana ee raadka guli jiray qaa'ifa ama kiyaafada waa tii aynu hore usoo maray waxaana ahayd un dee markaa dee ciddii raadkooda warka ayaan raadadka kale kaga qalbami jirin ee waa raadin karayay haddaba kaa qaa'ifkaana waa diray oo yaktasu raacaya oo raad guraya asarahum raadkoodii dee adigu waa la gaadhay xdثnا hdaab بن khالd qال xdثnا hmam qال xdثnا qتاadة عن أنس وxdثnا بن المثنى qال xdثnا cبدالأعلى qال xdثnا سعيid عن qتاadة عن أنس وفي xadيiثi hmam hmam xadيiث بن يحyى xadiiثkiisa waxaa kuba sugnaa qadima عlى النبiي صلى الله عليه وsلم rاd بن curayn mعنaa waxa weeyaan imika waa qtaade xadiiثkii markii horena waxaan soo haynay mعaawiyaة بن qرة waxaa kaloon soo aragnay bal matalan yaxya ibn abu qilaaba bal umuurahaase laakiin maxay tahay cabdulcaziiz iyo waana soo aragnay xumaydu tawiile imika halkan qataade xadiidkiisa hamaam iyo saciid baa ka wada wariyey haddaba labadooda ayaa in yar ku kala dunaayo hamaam riwaayadiisa can qataada waxay ahayd qadima cala nabiyi sala allahu alayh wasalam rahdu min curayna wa fii xadiidi saciidi ama saciid ibn abi carube riwaayadiisa min cuklin wa curayna waana tii aan soo sheegnay riwaayadan waana riwaayo inoo jamcinaysa aan ku jamcinaynona riwaayaadkii kalena aan kuba jamcinayno oo saciid riwaayadiisa waxaa kuba sugnayd cukl iyo curaynay raggani ka wada koobnaayeen binaxwi xadiiihim raggii hore anas kaba warinaya xadiiskoodii wax laba mid ah laftigii inooguma dambeeyey وxdثnي الفضل بن سهل الأعرج qال xdثnا يحyى بن غyلاn qال xdثnا يزيد بن زريع عن سليمان التyمي عن أنس wa xadيiث أنس أصxaabtiisii baan arkayna adoo dee rag kala duwana xadiiثka ay kaba warinayaan qاala wuxuu yihi أنس بن مالك إنmaa sأل النبي صلى الله عليه وسلم أعyuنa أuلaئka eg rasuulkii ilaahay wuxuu u riday dadkaa iyaga lasoo qabqabtay ee dee nimankaa budhcadanaba ahaa xoolaha qaadee waxdile gaaloobay indhahooda liannahum samaluu acyuna aricaa'i waa tii laftigan aan sheegayna arricaa iyo arucaat waa jamcu raacinun dadkii rucaadda ahaayay laayeen ama raacigii ay dileen bay indhaha ka rideen qodxa ay kaga taageen waa markaa qisaas ahaan iyo ficilkay sameeyeen wax la midoo laguma sameeyey ee may ahayn inay de haddii aanay tan geysan xaddii lagu ogayay ay kuba jiri lahayd mahay waxa tan looguba sameeye waa taas bal waa inoo dhammaaday baabkii kolley waan israaciyay axaadiistii way badnaydba xadiiskuna asal wuxuu u yahay bal dadka ama dadkaa dee wax dhacaye wax dilaye markaa xeraabada kuba kacaya ciqaabtoodii kolleyna waxaa jirtaba de aayad qur'aan ahoo ilaahay dadka muxaaribi ama xiraabada kuba kacaya xaddooda iyo waxaa ciqaabtoodu tay inooguba sheegay oo inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allah warasuulahu wayascuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqataca aydiihim waarjulahum min khilaafin aw yunfaw min alard in arrinta rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh kuba fuliyeyna dee qacigan alaydi waalarjul min khilaaf oo kale iyana waaba camalfal aayaddii uu kuba camal falaye laakiin waxa ay jirta uun xagga aayadda qur-aankaa waxyaalahan ciqaabtee kuba sugan waa dil la dilo ama salbil la salbiyo dee meel saa loogu gigaba dee ama taas la salbiyo ama gacmahoodiiyo lugahoodii isweydaar loo gooyo ama la mastaafuriyo dhulkii lagaba kaxeeyo aw bay isugu cadfan yihiin umuurahani aimada qaarkood awdan waxay ka dhigaan litakyiir inay tahay waana macaaniday aw u timaado mid kaba mid ah waa macaanideedii takhyiir dooransiinoo markaa macnuhu uu yahay ruuxii kol hadduu xiraababa kuba kaco ninkii imaamka ahaa ama xaakimkii wuxuu leeyahay ikhtiyaar isagaa leh tii uu arko ee u munaasiba ayuunbuu kuba fulinaya u kala doordooranaya oo markaa taasi maxay ka dhigan tahay haddii xataa aanay waxba dilin oy xoola un qaadeen ama ay dadkii un ay cabsi geliyeen oo waddooyinkii dee loo mari waayo xataa ayaanay wax dilin markaa xoolana aanay qaadin be kal hadday litakhyiir tahay qatl waa gaadhsiin karaa isaga kala dooranaya taas waa culimada qaarkood sida malikiya mala aima ay kuba tegeen oo imaamkii allahuma haddii uu dilo wax ayay leeyihin dilku waa laazim buu noqonaya laakiin inta kale isaga takyiir kale aimo kalena waxay leeyihin arinku waa litanwiic ama taqsiim macnuu waa maxay waa ma taqsiim ay tahay waxyaalihii iyagu ay la imanayeen ee ficilka ahaayay kuba kaceen ayay dee matalan umuurahan ciqaabtan lagula kacaya ama lagu ciqaabayaa ay iyagu qaabilaysaa oo haddii iyagu bal matalan ay wax dileen oonay maal la qaadanin waxun bay dileen waa la laynayaa an yuqataluuda wey hadday intay wax dileen xoolana ay qaataanna qatli iyo salbigaa la ysugu darayaa oo qatligi iyo salbigiibaa la ysuguba darayaa haddii ay xoolo u qaateen oonay cid dilinna dee waa lugahoodi iyo gacmahoodii baa isdhaaf loo goynaya oo arrintu way ka weyn tahay dee tuug waxaloo gacantiisa un laba goynayo oo dee duruqdii oo go-da iyo dadkii oo la cabsigeliy iyo taasaa bal markaa iyagii baa taa loo goynaya arrintu hadday noqoto un cabsigelin ay dadkii cabsigeliyeen oo waddooyinkii lagaba baqday laakiin waxna aanay dilin waxna aanay dhicin iyada markaasi aw yunfow min alard yunfowgii haddii la doono xabsibaha lagaba dhigo ama dhulkii dee ay noqoto un dad la raadsanayo meel buu ku sugnaan waayo meel kasta la daba socdo uno markaa qaraarba aan yeelan oo kale in bal taas bay iyagu oo marka waxay ka dhigayeen awdani litaqsiim ama tanwiic inay tahay oo kolba wixii ay kuba kaceen ayaa wax dee qaabilaya oo ciqaabi uu jira waana sida dee shaaficiyadoo kale iyo qowlkooda uu yahayba bal haddaba nimankan markay noqoto dararkan dee markaa iyagu waxay leeyihin dararkii afcaashu kule hadday kala duwan yihin ciqaabteedii baa kala duwanaysa waa sida shaaficiya bal ciddii kale bal qowlkaa laba qabtay qolooyinkan markan eegnana dee waxay la yimaadeen way ridoobeen waa arrin in waxay dileen iyadoo bal waxa wey raacigii ama rucaadii bay laayeen qatla way dhaceen xoolay kaxayseen waxaasoo dhan bay laba yimaadeen oo waxa u dheeraydba xiraabadii riddadan baa uba dheerayd waxay markaa muteen ciqaabtan aad iyo aad u adag bayba muteenba taasba weeye xagga markaa samliga waa taa imanka riwaayada inoogu dambeysay ay tahay waaba qisaas bay ahayd xaggan marka la eego inay lahaayeenna waraabiyo on la waraabinahayna waxaa halkan sharaxa iguba sugan kolley qaadiciyaad baababa markaa lahaa hadalkee xadiidka inooguma sugna rasuulka ilaahay inuu taa amray ama uu ogaa taas ama uu dadkii u diiday inaan la waraabin oo wuxuu leeyahay qaadiciyaad ka soo naqlinaya muslimiintu waxay kuba ijmaacsan yihin haddii ruuxii qatli ku waajibo in la dilaa waajibo qisaas oo imikaaba la qisaasaya uu yihaa iwaraabiya biyihii looma diidayo dee taas oo laba cadaaboodda laysuguma wadageynayo qatligan iyo tan oo kale halkan markaa rasuulka ilahi lakin waxa weeyaan kolley de waa qowl aada u daciif uu noqonaya sidoo xaafid kaba cabiro taasoo arrinkani dee maaha un in yaanu rasuulka ilaahay kaba nahiyina kolley meeshii iqraarkiisii ama taasi waa jirtay uun siday laakiin imaam nawowiba uu halkan marka dambe sheegayo iyadoon taa laba odrhan dadkan iyagu dee waxay la yimaadeen waxa weeyaan qatlina way la yimaadeen riddana way la yimaadeen waxaana loo jeeday in la dilo inay dhintaan baa loo jeeday wax kaloo loo jeeday may jirin markaa taas baa keentay bal umuurahan kambeto wuxuu markaa soo naqlinayaa haddii bal matalan ay ruuca dee kol hadday ruucaadii dila ay ridoobeenna wax xurmo ay leeyihiin xagga biyo waraabin iyo keyrkeed maba jirto wuxuu soo naqlinaya imaka shaaficiyo kaba soo naqlinaya hadduu ruux waxoogaa biyo dee uu ku weysaysanayo haysto isagii markaa umama haraadani laakiin weyse u haystaa hadduu ruux markaa dimi oo kale waa gaal dee cahdi leh oo kale ama ruux muslima faasiba haba ahaado ama xayawaan uba ooman intanoo dee uba dhimanayaa uu jiro inuu ku weysaysta uma banaane in iyagii la waraabiya ay noqonaysaa laakiin ruux hadduu yahay oo ruuxa bal matalan taa mutay buu leeyahay ruux murtada oo dee bal matalan taas waa murtad dilkiisi baa mutay wuxuu leeyahy wax xurma u baaqaya ma jirto o uu iskaga tayamumayaayo ee isaga xaaladiisu kuwan kale way kaba dunaydoo bal tadna taasay kuba xambaaran tahay kuba xambaaran tahay xagga masaladan kale rasuulka ilaahay dee inuu kaadidii xayawaankan jeel aba uu yihi caba malaha tahaari inooguba horeysay aimada qaarkood waxay u daliishadeen arrinkan gela waa dee nas ahaan bay leeyihiin wixii kalena waa qiyaasa wixii hilibkiisa la cunayey waxyaalaha fadalaadkiisa iyo arwaadtiisa iyo abwaashiisa oo kale inay daahir tahay taas macnaha daahirnimadeeda dee kolley waxan waa waxaa wasakdaba ruuxu waa iska maydhaya iskaba ilaalinayaaye laakiin hadday ruuxii ku duusho hadday biyihii ku duusho hadday caanihii ku duusho kol hadday daahir tahay waxba ma nijaasaynaysa weyo walaa dee dhulka oomanaha iyo reermiyigeen iyo taasoo kale iyana arrintan ilaahiq bay haydoo dee waxaa dhici karta dee ruuxu biyihii yare ay haysteen haddii wax yaroo ama saalo yaroo xayawaan ku dhacdo marka la idhaha si daahirkii madhabka waxani waa nijaase baadiya oo dharna laguma weydho karo lamana cabi karo waxna laguma karsan karo kolkolna wixii ay uma baahan yihiin janibkani inuu bal aad o iyagu waxay leeyihin de waxani waa daahirba walow wixii dee ruuxii iska iskaba dhowray ama wax hoose dee yar mustaqdare iska dhowraya isagay jirtaaye laakiin dee nijaas baan lagu xukumayn oo wixii kugu duulay baa salaaddii lagu tukan karaa bay noqonaysaa biyihii ay ku dhaceen markaa ma nijaasaynaya shay daahira kuba dhacay noqonaysa bal waatay culimada qaarkood khazaliya bay kaba soo naqliyeen jaanibka dahaarada oo malaa jaanibkan oo dee madhabka shaafici yar adadagiyo qolooyinka kale ay kaba fudud yihiin oo kale wanitu ana madhaba shaaficiya ka madhabi maliki fi dahaara waxaan ku tabaniyay ina madhabka shaafici uu noqdo sida madhabka maalik xagga dahaarada oo kaleo yar dee malaa yar yusri buu leeyahay laakiin marka la eego shaaficiyadii bal ciddii kale qowlka laba qabtay iyagu waxay leeyihin arrintan kaadidan cabitaankeedu dee naskii geeri unbuu kuba yimi tadaawi bay ahayd istaweyn bay ahayd oo dad xanuunsanayay ahayn oo waa bal matalan dawa ahaan bay taa uba qaadanayeen markaa nijaasta hadday khabra iyo muskiraad tahay xadiidkii baa ahaa dee in allaha lam yajcal shifaa'akum fiima xarama calaykum arrinkuna khamru ahaa oo iyada taasi dawo ma gelaysay leeyihin laakiin waxyaalaha kale ee nijaasaadkii kale ahaa ama aan ahayn khamre iyo muskirad iyaga agtooda haddii arrintu ay noqoto dariiq iyada la yidhaha taas iyadii unbaaba dawadii ah taasun dawadii ah way banaanaanaysaa markaa isticmaalkeeda marka waxay leeyihin arrinka waa nijaasun laakiin tadaawigii weeye markaa saasay iyaguba isticmaaleen kolleyna marka xadiis ahaa mala ibn khuseymiya ay wariyeen istagsihu min albowli faina caamata cadaabi اlqabri minhu ay leeyihin cumuumkiisu kaadida iskaba ilaaliya wuxuu keenayaa dee kaadii dhammaanteed qolooyinka kale iyagu qowlka kala qabaa waxay leeyihiinba mee waa kaadida insaankaa loo jeedaa taasi cadaabulqabri kaba imanaya taas bay ahayde laakiin tii kale maahe bal kolley waxaan filaya waa masale qaybo kaba mida aynu hore usoo maray culimadu waxyaalihii ay kala daliishadeenna waa taas waana dee masalada khilaafkeedu kolley uu weyn yahay oo shaaficiyada haddaan eegno dee aimaa jirta in xagga madhabka ikhtiyaaraad badan iskaba leh laakiin lagu tiriyo un haddana madhabka inay kaga mid yihiin waa ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan iyo ibnulmundir oo kale iyo qowlkoodu waa kan waa waxaasi waa daahir baa qowlkoodii waana maxsuumuuna cala almadhabi shaafici walow ikhtiyaaraad badan ay leeyihiin oo dese khaasata ibnulmundir iyo raggan kaleba waxaa kaloo iyagana raggan imaam isdakhri la yidhaha iyo ruyani saaxib albaxr iyo qolooyinkaa shaaficiyada iyagaba qowlkoodu waxa ay tahay waana shaaficiya kaba mid yihiin iyagoo tan eegaya inay leeyihin waxyaalaha ma'kulu laxmiga ah ee geelina waa tan waxyaalihii kalena waa qiyaase waxyaalaha fadalaadkoodii bal dee kolley cidna dee iskuma daadaadnayso taase laakiin waa dee nijaas maaha nijaas maahana waana dee janib malaha meelaha qaarkood iyo aad iyo aad malaha tasiir weyne dad badan ayguba markaa khaasatan dhulkaas ee dhulka ooman joogay xoolahana dhaqanaya oo kale taysiir weyne ayguma sugnaan la tahay taase bal waxaan leyn lakiin maka halkan tarjiix ma joogno in kolley hadalkoodna intaa uu kaba badan yahay bal xadiidkan waxyaalihii loo dariishadayba taas inta igu dambaysa uu sheekhu soo naqliyay waxa weeyaan waxaa ku sugan nimankan rasuulka ilaahay inuu u diray geelii sadaqada inay caanaheeda cabbaan wixii kole hadday seke yihiin seke ay yihiin cid baa leh dee caanaheediina ciddaasun baa leh oo ujeeddada ruux qaniya iyo ruuxaan asnaaftii ahayn in caanihii la siiya oo haddii kasoo qaado hal irmaan baaba seke loo soo qaaday welina ciddii lahayd lama gaadhsiin waxaa dee lahu un ciddii asnaafta ahayd ee zekada ahayd caanaheede ruux aan dadkaa kaba mid ahayn caanaheedii in la siiya markaa ma ahayn hasha caanaheedii weeye rasuulka ilaahina nimankan waa kan u diray inay cabbaan marka taas kolley jawaabta waxay culimadu kaba dhigeen dee dadkani dad baahan bay ahaayeen abnaau sabiil weeyo waa dadkaa socotadaba ah waa dadkii markaa xataa zeke ahaanba ay kuma baxayso xoola lamay iman oo waa dadkaa baahan abnaa sabiilna weeye ama dad muxtaajo weye marka caanaha dee noocaasaba intaan la qaybina dadkii muxtaajiinta iyo abnaa sabiil waa la siinaya dadkii baahnaa waa la siinaya waa dadkii iyaguba sekada qayb ama ama qaadan lahaabe oo dadkani may ahayn dad aqniye aho ka kaaftoomay oo la yidhaaho dee maxaa loo siiya markaa maahaba bal waa ayna umuurahan in kaleyna arrintan dhacday oo kale culimada qaarkood waxay kaba dhigeen ciqaabtu dee waa laga yaabaa daahir ahaan inay ciqaabo aada u adag ahayd qolooyinka laguma ciqaabay lakin de waxyaalahay sameeyeen baa waxyaalo waaweyn ahaa culimadii selafka barhkood baa waxay kaba dhigeen arrinkani inay ahayd intii dee aan muslada in ruuxa dee muslo iyo laguma sameeyo taa aan laba xarimin inay ahaydba ama intii aan xuduudda lasoo dejin inay ahaydba bal taas bay barhkood iyago kaba dhigeen waana sida dee barhkood laakiin waa tan riwaayadan dambaba afcaasha qaarkood inay qisaas ahayd arrinkan ah inahan lagaba riday inay qisaas ahayd baa iyada inooguma sugan ruuxii imikaba dee taasoo kale ay qabsatona ruux waxaan ku sameeyana qisaastii ama mumaathaladii ciqaabtiisii uu la yimi wax laba mida laguma sameeya kolley shay iskaba mashruuc unbayba noqonaysaa xuduuduna dee waaba tan oo aayaddii qur-aanka aydan aqrinay suuratu maa-ida iyadaba qatligii iyo salbigii iyo qadcu lydi waalarjul min khilaaf dadka waxyaalahani kaba dhacan wey nooguma sugnayde laakiin nooc waxa soo galay haddana wixii ay sameeyeen dee dilkii ay geysteen iyo habkii ay waxu dileen mid laba mida laguma dilo oo bal markaa taas bay ahayde malihin dee intii muslad iyo waxyaalaha laba xarimay ayay ahaydba taas ayay ama kaba horeysay walow kolley axaadiistii nahyiga can tacdiib binaar binnaar iyo kolley axaadiisaasi ay waqtiga kaba dambeyseen باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا